barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrban iyo sidoo kale koob iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha january waa toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi aanoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah silsiladii taxanaha ahayd ee ka hadlaysay halabuurka da'yarta toddobaadkanna waxaa afka furtay odayaashii oo leh geel iyo gamaan faras haddii aadan goyn karin cidlo lagama guuxee guntigaa la xaytaa ka baldhiciyo waabaa jiniyada la raadshaa adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa bal caashay dhallinyarada laftigoodana jawaabtoodaynu eegi doonaa kaalintii sugaantuna kama badhna barnaamijka toddobaadkana waxaan idiin haynaa rabbigaan haynahay aqalkuu ridaayo qarka lama dul saare
ragsigaan hayin ahayn aqalkuu ridaayo rarka lama dul saaro ayuu leeyahay salaad maxamed shardi salaad derbi oo wuxuuna usoo qaadanayaa tusaalahaasi dumarka
hadhow baynu ufasiri doonaa dhegeystayaal qodobadaasi iyo kuwo kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenan dhalinyarada maanta
haddii aynu u kacno dhinaca iyo wararkana waxaa magaalada kismaayo goordhoweyd gaadhay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiya mas-uuliyiin ka socota ururgoboleedka igad iyo mas-uuliyiin kale oo ka socota midooda yurub xubno ka socda baarlamaanka sidoo kalena waxaa la filayaa inay goordhow gaadhaan magaalada kismaayo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada soomaaliya iyo madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiintan ayaa magaalada kismaayo u tegaya shirka madasha wadatashiga qaran kaas oo la filayo in uu maalinta salaasada ka furmo magaalada kismaayo waxaa maanta hawada sare ee kuuriyada koofureed ku duushay mid ka mid a diyaaradaha dagaalka maraykanka ee loogu talagalay inay goobaha durugsan weerar ku qaadaan waxaana tallaabadani ay jawaab u tahay tijaabada dhinaca nuclearka ay samaysay kuuriyada waqooyi diyaarada dagaal ee nooceedu yahay b laba iyo konton oo awood u leh in ay xambaarto hubka nuclearka ayaa lagu arkay iyada oo dul hayhaabaysa saldhigga ciidamada cirka ee osan kaas oo ku yaala meel laba iyo toddobaatan kilomitr u jirta xuduudda ay wadaagaan labada kuuriya ismaaciil waxaa la soo gaaray waa maalin axada
axad wax kale leedahay cash axad wax gaaray leedahoo barnaamij ay dhalinyaradu si weyn u sugto inkastoo barnaamijka guud ahaan uu dhalinyaro yahay haddana sheeko gobaad layidhaahdaa toddobaadkan muddooyinkanba dadka aada u haysata oo maalinba uu qof soo gelayaa oo jawaabo laga soo bixinaya oo toddobaadkanna ay raggii waaweynaa waa iska dhalinyaro cuslaatay dhalinyarada cuslaatay kusoo biiro inay leeyihiin gobaad yaa naga xiga waxaan sugaya maad garane inta caash kusoo biiriso
bal silsiladda xoogaa hayaro socoto laakiin anu waxaan sheekada marka hore saad dhinaca hore dhegeystayaasha ugu soo sheegto o kale odayaashii baad aad afka ugu gudaysay waa garta maya dhalinyaro badan baa isxijinaysay gobaad haye marka dhalinyaradii wa odayaasha waxaasi u adkeysan waaye dhiiggaa kacay adigu ma odayaasha la jirtaa marka
waxaan isleeyahay odayaashu waxa ay ka hadlayaan waa gar haye waa tahay barnaamijkaasi ismaaciil xuseen farajar oo studio la fadhiya sidaad maqlaysaan oo suuka ay soo dabariday hana la socodsiiyo
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka waxaana toddobaadkan aad ku maqli doontaan sheekooyin kala duwan oo xiise leh marka horese aan ku bilowno sheekadeennii taxanaha ahayd ee gobaad cashay adiga iyo dhegaystayaashaba waxaa toddobaadkii hore isugu keen dambaysay sheekada oo meel xiise leh inoo maraysa gobaad oo soo gabayday iyo gacan haadis uga yimi geesta iyo bakistaan haddaba toddobaadkanna waxaa farriini ka timi guriceel waxayna leedahay qoladiinnaas bakistaan ka gacan haadinaysa waa idinka iyo yeelkadiin ee gobaad ha ku soo lugo'ina dhinaca kalena wuxuu hal abuurka da'da yar ee ibraahim cumar seef dheere uu leeyahay horta inantii soo gabayday ma gobaad baa wuxuuna hordhigayaa su'aalo badan inta gabayga tiri siyo hal abuurka gebigiis marka hore salaan guud iga hoya gaclow marka xigana geeraar gefka doorinayiyo gurac laga ilaalshaan eegga soo gudbinayaa gabayguna sidiisaba gaafaysi weeyuu waxa galay kalkaygii waana gola fagaaraa nin kastaa garaadkiis ha ka sheego goobtee noo golaya heelada dexda gogoldhigeediyo aan ka gudba araartoo balanduladasii galo waa su'aalo gaabane geelgees ma leeyahay garanuug ma aribaa fiidmeer ma gamadaa gorayadu mahaad baa geedsaarku keligiis miyuu goob ka baxayaa shaah miyuu gasin yahay xawdkuna ma gamas baa suxun miyuu haraad goyn eedweyn qofkii galay afgobaadsi mooye runta gelin ma sheega afartaa gorfeeyaye waan kasii gudbayaa bakistaan gunteedii ninka galabta joogay haatina ayaa gacantoo gabadhii u yeeroo gobanimada sheegtow geyigiisa keenacay hadduu geeska aasiya guryo uu ku leeyahay ama gariigga joogaba waa geediyo diirkii waxaan uga gol leeyahay ninkii dooraha gara inantii gobaadee qof kastaahi goobtaan geestii u raajoo goorahaan la weysnaa goobay qabata ruuxu garangebigeenba weynaye gabantii hadlaysaay bal gobaad miyaad tahay gobolkeed ku sugan tahay ma gafaha agtiisiiyo miyaad goobxun joogtaa mise guri ilwaad laagubal wacani kuu taal gabaygaad samaysiyo gartay hadalladaadoo gees walbaba u eegoo afgobaadsi ila noqoy shaki baa igalayoo ku su'aalay galabtee geerarkaadii berigii gabaryahima digashaa inuu gabadaraaddaa uga go'ay gasiinkii gobaaday ma moog tahay dadka gabal siduu yidhi gebigeed haweenkuba dhagarkama gaboobaan goor hore yarkii aad cidla ugaga guurto oo gaalada dhulkeediiyo gariig aad ka aadoo isna gocosho aawgeed gama ii ka saahiday mar labaad gobaaday oo adigaan gabyaayee gabankii miyaad siri waa hagaaga gabaryahay sida quran ku garanaa goba daacad inaad tahay waa adoo galbeed iyo gaalada dhulkeedna ah hadda soo gudoomo geyigii yimaado guriceel iyo hadaftumo saylac goonyaheediyo goobihii dalxiiskiyo ceerigaabo iyo eyl ama sheekhka gebiley gabaryahay lagaa helo haddii kale gobaadey yaxya waa ningeesiya dabin haddaad ku goobtiyo god haddaad qodayso ha soo galo isleedahay garashuu ka leeyahay waynu uga fadhinaa balgobaad haddayba maqasho ereyadan inay ka soo jawaabto iyo in kale bilowgii silsiladani waxay ku iba furantay yaxye yeebaash oo hargeysa ku nool oo bilaabay silsiladan oo ka hadlayey gabadh uu jacayl ka dhexeeyey oo uu si lama filaana ugu arkay baraha isgaadhsiinta bulshada iyada oo la leeyahay oday qurbaha ka yimi ayaa u soo geed fadhiistay gobaadna arrintaasi way salugtay sida ay sheegtay kadibna odaygaas way ka carartay faarax maxamuud buurmadow oo ku nool dalkan maraykanka ayaa yaxye yeebaash u jawaabaya oo leh yaxyow odayaasha maxaa lagaa siiya dhallinyaraa u badnayd dadkii ka qayb galay nin yaxye la yidhaahdo hargeyso joogaa oo bilaabay baan u malaynayaa sidaan anigu sheekada u fahmay xoogaa wuxuu ku qalluucinayay odayaasha dibadda dibadaha ka yimaada qurbaha ee gabdhaha yaryar ee inamadu eeganayaan guursada aniguun halkaan ku tuuranayaa waxa weeye anoo ka xuna daano oday inaan dhallinyaradii dhex galo war odayaasha tan dibadaha jooga intaa waa la eedeeya waxala haddaa gabdhay naga guursadeeno shaqooyinkii bay naga qaadeen marka su-aasheedu waxa weeye ilaa iyo xataa yoon baa la odhan jiray weligeed hablaha dee marba ninkii ama ha geel badnaado ama xoolo ha lahaado ama sacuudiga ha ka yimaado ama hargeysa iyo burciyo meel kaleba ha joogee jeebkiisu ha ladnaado bal waxaan dhalinyaradan maxaa tusay odayaasha dibadaha ka yimi waxaan ku alqabsanayaa ninka sheekada bilaabay dhallinyarada ah ee la yado yaxya oo aada u gabayo wanaagsan gabayo hore uu tiriya in aan arkay waxaan leeyahay yaxyow gabayadaadii gocashada xanuunka leh jacaylkii guhaad iyo gobaad adabgalkeedii garnaqsiga kalgacalka iyo godob uu rag kale galay gotembeeg nin joogi iyo geniyada nin haystaa gariig nooga yimi iyo hablihii bar guursaday dhallinyaro iskuratayna inta ay gadoodeen geeraara tiriyeen ka gartamay wixii dhacay ninbe gees u laadiyo gumciyo rasaas ride haddii xaalku giigsamo garcaddaa ka taliyee gaashaanka aan dhigo oo jilibka gaabsado taariikhda guunka dib haddaan u sii guro gololada haweenkee qurux gaaru hanatee geyiygay ku nuushahay garcadaaga odaygiiyo wiil gaambinaya guntiga u adkaystaan inay gololadaas wacan gurigooda geystaan garalee guhaadow markii golo fadhiisiga ninba guunyaduu dhaqay goolaafta muujee geel iyo gamaan adhi iyo dibida geyska leh gurtida garwaxsaday gabanadu u keenaan gobay gobannimoy dhaha halkii guur ahaan jiray godob looma aashee gebagebadu waa taas waa garasho waayeel tii guniya baareeg garalee guhaadow haddaan xaalka sii galo haddii garasho caashaqa gabdho loogu bixin jiray cilmi baan god aakhiro gunta loogu tuureen ka baldhacay habeenkii ciid lagu gebsiiyeen godob looma aashee kar qalloocan anigoon guudkaaga saarayn geel iyo gamaan faras haddii aadan goyn karin cidlo lagama guuxee guntigaa la xaytaa ka baldhiciyo waabaa giniyada la raadshaa adoo gogol fadhiisiga dhigi kara gabaatiga ayaa gacalka reerkiyo gobaad geesigii dhalay loo golo fadhiistaa waa hagaag aad buu u mahadsan yahay faarax maxamuud buurmadow dabcan odayaashii way hadleen dooddoodiina way dhiibteen laakiin dhallinyaradii odayaasha daandaansaday ayaa laga doonayaa in ay dooddooda difaacaan haatanna waxaynu u gelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka dabcan dhallinyaradu waxay leeyihiin hibooyin kala duwan oo ay jecel yihiin in ay soo bandhigaan in badan waxaynu muuqbaahiyayaasha ka aragnaa marka aynu daawanayno tusaale ahaan dhinaca ciyaaraha oo kale qalab loo isticmaalo kala beddelka ciyaaraha haddaba ka warran wiil ku nool magaalada laascaanood oo aan weligii qalabkaas arkin inta uu fadhiiso in uu hindiso ama uu hirgeliyo qalab u eg qalabkaas oo kale waa arrin cajiiba dabcan tolo wiilkaasi iskuul ma galay maxaa ku kalifay inuu sameeyo yaa ka caawiyey qodobadaas iyo qaybo kaleba waxaynu ku fahmi doonaa warbixinta soo socota wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa warbixintan noo soo diray waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada laascaanood oo lagu magacaabo cabdiqaadir maxamed jaamac ayaa sameeyey qalabka ciyaaryahanada lagu kala bedelo xilliga ay garoomada ku jiraan cabdiqaadir ayaa waxa uu soo bandhigay tiraba dhowr qalab oo kala duwan isagoona dhowaan ku soo bandhigay garoonka cabdi bila cabdi qalab casri ah oo kii hore ka wanaagsan oo uu sameeyey qalabkan ayaa wuxuu yahay kuwa ciyaaryahanada loogu yeedho marka la doonaya in garoonka laga saaro ama beddel ay sameeyaan maamulka ciyaaraha waxauna qalabkani awood u yeelanayaa in hal mar uu wada yeero laba ciyaartooy oo laba lambar oo kala duwan sida taa maalin kastoo dhallinyaradu ciyaar leeyihiin waan u yimaadaa oo waa la isticmaalaa si tabarruca weliba aan ugu nimaadnay oo ay u isticmaalaan marka maasha allah haddaan ka hadlo qalabka laga sameeyey waxaasna waxa weeyaan dee kolley guluubada dee meesheeda ka muuqda ad arkaysaan ifaye iyo iyo kayboodhka ah isna swiijiyayaal laga daarayo lamarada sida dee kaybodhada caadiga dee swiij u ah waxaa sidoo kale kayboodhka iyo shaanshada udhexeeya sagxaddii lamarada kala hagaysay oo iyaduna ah alaab aan isu keenkeenay oo wakti fara badan igaga baxayo oo aan in badan gacanta ku hayayo iyaduna lambarada kala hagaysa oo kayboardhkan lambaradu soo shidaya iyo iyo shaanshada ay udhexaysaa oo u kala turjumaysaa waxaan rabaa cabdiqaadir qofka ku dhegaysanaya inaad shay kasta magaciisa siduu ugu xidhmo qaabka uu yahay tusaale ahaan waxaad qofka siinaya marka hore meeshaad ka keentay sida ahaayeen
runtii horta waxaa dabka siinaya haddaan ku bilaabo waxa weeyaan xajaaradan caadiga aan rikoordhada ku dhegaysano oo sideed midha baa lagu isticmaalaa runtii mar lagu isticmaali jiray beetari weyna weysatay laakiinse alxamdulilah waa kasoo gudubnay oo xajaar baan hadda lagu isticmaalaa xajaartaasoo sideed midh ka kooban bogos yar baa loo sameeyey bogoskaasna xajaarta lagu ridayaa sida xajaarada kale bogoska lagu ridaa lagu ridayaa labada waayar baa kasoo baxayo muraayaday soo gelayaan markay soo galaanba muraayadana waxaa markay soo galaanna maskaxday toos u aadayaan labada waayar maskaxda markay toos u aadaanna swiijiskana waayaraha ka tegayo maskaxday toos u aadayaan maskaxdaa sagxadaana iyadana waxaa kasii tegaya waayro oo disbaleygay toos u aadayaan marka wax kastoo keyboardka laga soo amro maskaxday soo marayaan maskaxda markay soo maraanna waxay u gudbinaysaa disbaleyga disbaleyga oo kalena shaqadaysan oo lakala habeeyey baa baabaxaya oo soo bandhigaya maxay ka samaysan yihiin kuwaas oo kale marka bayteriga laga yimaado xarkuu soo qaadaan inta kale maxay ka samaysan tahay sagxadda maskaxda waxay ka samaysan tahay alaabo fara badan oo sida dee kuwa rikoodhada waxa ku dhex jira oo kale iyo wax dabka kala habaynayo kala maamulaya lambarada aan tobanka lambar waxa kala hagaya baa ku jira oo aan mid mid u gudbinayn oo ka ilaalinaya wixii irorana wuu sheegayaa sidoo kale waxaa gudaha ku jira fiyuus haddii wax shor ama disbalayga uu dab khalada ka soo noqdo fiyuus isna go-ayo gudaha ku jira jira oo sida baabuurta fiyuusyada aan ka hindisay oo baabuurta marka uu kaa go-o shor yar ku kaco fiyuusku sida u go-o baa isna ku jira fiyuus yar oo u go-ayo haddii irar dhaco markaasuu dabeedna go-aya dabeedna waad furaysaa irarkii baad raadinaysaa markaad hesho bal fiyuuskiina fiyuusta cusub gelinaysaa dabeedna dib baad u daaraysaa laambadaha maxaad ka samaysay laambadahu dukaankan kasoo iibsaday oo waa laambadaha dee caadiga ah baabuurta wajaadaha lagaga xidho oo lagu dhedhejiyey meesha oo sharaxaadaha waaraa iyagana ka baxayo waxay toos u aadayaan sagxadda aan kuu sheegay
samaynta waxaan iyaa kaa caawiya adigu
adigu waxaasoo dhan adigu tijaabooyinkaasoo dhan anaa isu soo qabay dee dadku waxay moodayeen wax iska maaha yacni oo haddii xataa cad kaa caawin lahayd waxaa la moodayaa waxaan dee laba samayn karnin oo aan suurtagal ahayn marka anaa iskaga calooday halkaa usoo gaadhay marka markaad samaynaysay oo kale tijaabooyin kala duwan baad samaysay meel aad u tagtay inaad barato farsamadan miyuu jirta institutionkana meel lagu isticmaalayo iskuul loomaan gelin meel lagu isticmaalayana ma arag tan aan sameeyey baa igu horeysa aan arkay markaad ka aragtay marka aad markaad hindistay aad tidhaa waxaasoo kale samaysay taa aan ciyaaraha ka aragna mooyaane laakiinse wax mid caadi oo aan hor imi oo aan ka wax ka eegay ama ka qiyaasi ma jirto
barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a dadka ku dhegeysanaya kale maxaad jeclaan lahayd maadaama aad aada u daayar tahay qalabkan adigu aad samaystay ciyaartooyga lagu kala bedelayo
runtii waxaan jeclaan lahaa haddii inaan macnaha dadkan qorba joogtahay gobolka u dhashay inaan macnaha ku dhiirigeliyo in inaan ku dhiirigeliyo inay gobolkoodii iyo dhallinyaradoodii iyo soo taageeraan horumarka gobolkana ka qayb qaataan sidoo kale isboortigana la taageero kolley garoonkii laasanaad baan hadda taagannahay dib habeen badan buu u baahan yahay aad buu dib habeen ugu baahan yahay isboortiga laftigoodii waxay u baahan yihiin taageero in wax la taro ama garamadaha loo soo dhiibo ama koobab ha loo qabto dhalinyarada iyagu sida weyn u ciyaara kubadda ayaa si weyn u soo dhoweeyey cabdiqaadir iyo farsamadan uu ku soo kordhiyey waxayna sheegeen inay dhibaato ku ahayd marka maamulka ciyaaruhu ay doonayaan inay ciyaaryahana kala bedelaan oo awal loo foodhin jiray haatanna lambarka loo taago marka hore waxaanu arkanay nin de macnaha iska wax kala wada laakiinse markii aanu aragnay inuu garoonku noolu yimi uu lambar kasta daari karo oo loodhanayo mar maanta koob iyo toban baa garoon ku jira waxaa soo gelaya labaatan koob iyo tobanka wuxuu daaraya casaan buu daaraya reer buu daaraya ka soo gelayana uu daarayo lambar kale oo huruuda cagaara marka taas waxaad dareemi kartaa nin maanta maskaxdaas qof keeni kara oo dhallinyarada inay ku yar tahay weliba soomaaliya marka la eego waxaa marka hore dhibaato nagu ahayd in ninka marka la bedelayo laba saac magaciisa loo yeedho uu maqriba waayo ama albitur lakiin marka bedelka la istaajo isla markiiba uu taago isla daqadiiba garoonka laakiin mar hore waxaa dhici jirtay in hebel loo yeedho waqtigu dhaco la dhaho ka adiga miyaa me kaa shishe la dhaho laakiin haddana uu dareemayo qofka marka la bedelayo cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
haddii aad dhegaystayaal jeceshihin inaad barnaamijkan ka qayb qaadataan fadlan ha moogaanina inaad fariimihiina noogu soo dirtaan ciwaanka la'aanta afka soomaaliga ee somali at v o a news dot com haddii aad jeceshahay in aad dib u dhegaysato shan barnaamij oo hore oo baxay oo ka hadlayay barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaad ka heli kartaan bogga la'aanta afka soomaaliga ee v o a somali dot com adiga oo booqanaya qaybta loogu talagalay barnaamijyada kana dhex xulanaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka intaasna waxaynu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanta oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta sidoo kalena qaybta silsilada gobaad waxaad toddobaad walba ku dhegaysataan barnaamijka caweyska washington tan iyo intaynu barnaamij kan la mida ku kulmayno toddobaadka soo socdana waxaan kaga tegaynaa sidaasio kulanti dambe oo xiise leh
aad baad umahadsan tahay ismaaciil ismaaciilow barnaamijkan waad ku dhex jirtaa intaas gabayaa dushaada laisugu tuutuuraa marka intoo dhan aday kugu soo dhacaan maad mid sii raacisid dhinacaagana waad ku dhex darsati
dee waa lagu kala wanaagsan yahay ay taa miyaynan ka ballamin oo aan dooranka soo yar kullaadaan haddii hablaha aada loo magaranaysaa maago markuu dhiigano kaco ayaan sicel weyna ha baan baan haddii haddaan wax kala waayana waxaan ku dhufanaya brambur waa garta weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a hees dabacsan oon filay inaad si weyn uga heli doontaan ayaa inoo soo socoto qudheeda sheeko u baahan ismaaciil oo hase ahaatee bal cayaarihii aan ka horumarino iyo jamaal axmed cusmaan
waxaynu ku horreynaa barnaamijka maalinta beritaan waxaa la rajaynayaa in lagu dhawaaqo abaalmarinta balan dior cidda ku guulaysanaysa waxaana u tartamaya saddexda musharax oo kale ah messi ronaldo iyo neymar oo markii ugu horreysay ciyaarto aan reer brazil ahayn oo tartankan heerkan soo gaara tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobadii markaas ugu dambeysay ciyaartooygii reer brazil ee naadiga ac milan kaka haddaba waa sidee rajada iyo saadaasha cidda ay u badan tahay iyo sidoo kale waxay ciyaartooydan kaga dhigan tahay loolanka ay ugu jiraan cidda ku guulaysanaysa abaalmarinta kubadda dahabka ama balon dior barnaamijka waxaa igala qayb qaadanayo oo ila faaqidaya maxamed khadar ibraahim oo awriye rugcada sports oo wax ka qora islamarkaasina tabiya ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho maxamed kusoo dhawo marka hore marka xigta waxaad sharaxadda naga siisaa bal waxay kaga dhigan tahay abaalmarintan saddexdan musharax ee u tartamaysa balon dior ama kubadda dahabka saddexda ciyaaryahan sanadii laba kun shan iyo toban ee soo dhamaatay horta wuxuu sanad fiican u ahaa ciyaartooga neymar oo baarsi ah iyo messi oo sidoo kale baarsi ah inkastoo ronaldo isaguna uu sanad fiican u ahaa maxaa yeelay wuxuu soo xiray horyaalkii hore isagoo ah ninka ugu goolasha badan tartamada yurub oo dhan marka saddexda ciyaaryahanba way u qalmeen inay booskaasu tagaan inkastoo dadku qaarna ay leeyihiin sores isaguna kudhiisa waa u qalmay laakiin abaalmarinta balan diorka ee la bixinayo beri waxay waxaan u malayn karayaa in ay tahay abaalmarin markii ugu horreysay cidda ku guulaysanaysa ay kala caddahay maxaa yeelay leonel messi sanad fiican oo qurux badan baa soo maray dadku qaarna waxay leeyihiin nimaar isaguna waa sanad u fiicnaa anigu waxaan u maleeyaa leonel messi in mar shanaad uu abaalmarintasan heli karo kadib markii leo sanada laba kun shan iyo toban uu baarse ka saaciday shan koob inay gacanta ku dhigto weli waxaan ogeyn in munichan ciyaarihiisa mafinalka uu gool caqabad leh uu ka dhaliyay mawalno oo ay horey ugu kulmeen ciyaarihii koobka adduunka finaalkiisiiyo jarmalka iyo argentin wa neymar bal aynu fiirino neymar wakhti wanaagsan buu kula qaatay barcelona sanadkan wuxuuna ka mid noqday saddexda musharax ee ugu dambeysa ee abaalmarintan u tartamaysa hadduusan sanadkan ku guulaysanin sanadaha soo socda rajadiisu sidee baas leedahay haddii qaab ciyaareedka wanaagsan hadda uu soo bandhigayo uu kusii jiro aad iyo aad jamaalow neymar laba sano oo qaarada yurub uu joogo wuxuu ku muujiyey hal sano marka laga reebo sanadii labaad oo uu qaaradda yurub ka ciyaarayo wuxuu maanta yimaaday finaalkii oo ahba saddexda laacib isugu soo haray abaalmarkii tan marka marka xigta uu imaan doono balandiyorku inuu qaato nimaar way u badan tahay wuxuuna badin doonaa dhowr ciyaaryahan oo reer brazil oo abaalmarintii tan helay min ronaldo laga soo bilaabo inkaka ilaa iyo ronaldinho marka abaalmarintan labadan kadib midkan gaaban iyo midkan dheer kadib balandiyor wuxuu u shuban doonaa midka ciyaaryahanka la yihahdo nimaar waana u qalmaa in sanadaha soo socda uu abaalmarintan helo laakiin waa haddii uu joogteeyo qaab ciyaareedka caawineed iyo goolalsku faraha badan hadda barsha uu goolasha ugu dhalinayo weli neymar waxaa laleeyahay waxaa sidoo kale caawinaysa da'da da'da waa uu ka yaryahay messi waa uu ka yaryahay ronaldo marka waxaa laga yaabaa inuu sii ciyaaro marka ay labadan oday ay da'du ay u xoog sheegato rajadaasna wuu leeyahay hadduu ronaldo uu ku guulaysto wuxuu noqonayaa markii afraad uu ku guulaysto messi hadduu markii shanaad buu noqonayaa ciyaartoy sidaas sameeyey ma jirin hadda ka hor oo intaas ku guulaystay marka markaad fiirisid arrintan ayada ah maxay kaga dhignaan kartaa marka ciyaartooydani tartankan u tartamaya balon dior wax weyn bay kaga dhignaan doontaayo ronaldo iyo messi weliba labadan waa tii uu angel dimariba yidhaahday labadanu hal abaalmarin gooni haloo siiyo annaguna hal abaalmarinna gooni noola siiyo maxaa yeelay toddobadii sana u dambeeyey abaalmarinta labadoodun baa ku tartamaya maxamed khadar aad baan kaaga mahad celinaya waktigaay intaas ayaan kusoo gabagabaynayna dhegaystayaal xubinta cayaaraha tan iyo kulan dambe nabadgeliyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay xubinta ciyaaraha caasha haye waa tii goor dhaweyd gobaad laysku tuurtuuray uu faarax buur mudowna afka furta uu yiri gobaad ninkii geyn karaa ha guursado haddaan soo koobo hadalka sida u dhigayay laakiin dhalinyara dhalinyarunba gayaankeeda aynanta dhalinyaraba gayaankeeda oo siday sheeganayaan laakiin faarax wuxuu sheekada usoo galayba waxay ahayd haddii dhalinyaradii gayaanka ahaa ay goyn kari waayeen gobaad maxaa odayaasha loogu diidaya goyn karaa marka heestan soo socotay silaa derbina hadda ugu caashay maalka ma aha wax badani waxaa ma garanaysaa iyo daldalaalku
horeba u dhegaysatay hees dhihi jirtay mar raba midigta waxayn anigu maantaan hubaa waxaan ujeedno ba anagana qanciyo marka heestan soo socotee uu ku luqeynaya fanaanka salaad maxamed sardi salaad derbi waa hees waaye waaye ah hase ahaatee la jaan qaadaysa dhalinyarada gobaadna wax badan ka sheegaysa kolleyba iyo xaaladeeda marka wuxuu leeyahay ratigaan hayin ahayn rarka laba dul saaro oo aqalkuu ridaa dumarkuna isagaa ku dari doona isagaa raacinaya salaad maxamed sardi salaad derbi codkiisa
ratigaan haynahay aqalkuu ridaayo darka lama dul saare dumarkuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu soo rabay balyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo biyabiya hurdadanbaa ayaan reer ku oode calay baan riyaaqo ruuxaani itimi raadkeeda guraaye anigio raxmo quraa ayaa rubis la joogone abeenirad male abeenirad male leela lawrun mooga
cashay ma la yidhi ma laga yaabaa sheekada calaacal bay u dharatay ma laga yaabaa ay nin maad haystana ka qaado ay laakiin runrunta inay ku dambayso runta maxay tahay ismaaciil dhalinyarada in lagu dambeeyo dhalinyarada hadday shaqaystaan oo is abaabulaan oo ay ku tala galaan in gabdhaha wax loogu gogol fariisanay u baahan yihiin yaa u diidaaya toddobaadka dambe inay gu doonaa waa tahay codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad darbi ayaan kusoo gabagabaynayna guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee dhalinyarada maanta idin kaga imaanaysay laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale hawada kusoo noqonayno waa ismaaciil iyo caasho idinle nabadgelyo adduunyada ani wayga taagte siqiila ii qoray geed buu ku raarmo resgaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye ragda maalahaysiyo maalaysku riixa kala reebay dunide wax dhanbaan rafaadoon wucla orod ku daalo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.